بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا mحمد وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qala الإmام أbو عيسى التirmidي رحimه الlه taعالى bab ma jaءa fي الmرأة tariث min dyة زwجiha baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaa-a ku yimid fi lmar'ati haweeneyda tarihu dhexlayso min diyati zawjihaa ninkeeda diyadiisa dhexlayso haweeneyda ninkeedii la dilay diyadiisii dhexlayso yacnii baabku wax kale maahan wuxuu ka hadlayaa diyada waa la dhexlaa dadka marka ninkaa dhexalkiisa iskale ayaa qofka diyadiisa qaadanayaan ninkii waa la dilay lacagaa laga soo qaaday diyo lacagtaas ama diyadaas see loo qeybsanaa waxaa loo qeybsanaa marka irtigiisa iyo dhexalkiisa sida loo leeyahay naagta marka waxbay dhexlaysaa dabcan sumunkeeda ama rubuceeda ayay qaadanaysaa hadba xaaladeedu sida ay tahay ayb ee marka diyadii inay la keeno qabaa'ilku inay qaataan ama dadka xooggale inay qaataan diyada nin bixiyaa qaato waxyaabahaas oo dhan wax jira maaha qala xadaثna qtaybaة whuwa qtaybaة bnu saciid wabu camaar wahuwa alxuseyn bnu xurayth wagayru waaxidi qaluu xadaثna sufyaan bnu cuyaynata can الzuhriyi can saciid bn اlmusayb ana cumara cumar kaana wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo addiyaة calى اlcaaqilati diyada waxaa lagu leeyahay caaqilada diyada waxaa lagu leeyahay caaqilada caaqiladana de waa casabada qofka meydka markaa dhintay walaa tarihu lmar'atu haweeneyda ma dhexlayso min diyati zawjihaa ninkeeda diyadiisa shay-an waxba ka dhexli mayso saasuu dhihi jiray yacnii waa ijtihaaday ijtihaadkiisu marka wuxuu ahaa cumar sidaas naagta inaan ninkeeda la dilay diyadiisa waxba laga siinin xataa akbarahu daxaaku bnu sufyaan alkilaabiyu ilaa ninkaas uu u sheegay ana rasuula اllahi sala ll ly slam kataba ilayhi inuu nebiga warqad usoo diray ninkaas daxaak an warih dhaxalsii imra'ata ashyam addibaabiy ninkaa naagtiisa dhaxal sii min diyati zawjihaa ninkeeda diyadiisa ka sii min diyati zawjihaa ninkeeda diyadiisa ka dhexalsii ayb oo marka diyadii ninkeedii laga soo qaaday naagtaa dhaal dhexal ka sii sidaa markii la yidhi cumar waa iska dhaafay ijtihaadkiisa xadiidkaas nebiga ayuuna qaatay markaa wixii ka dambeeyeyna dhaxalka waxbuu ka siin jiray naagta laga dhintay oo ninkeeda diyadii laga soo qaaday qadarkii dhaxal ay ku lahayd ayuu sii jiray taa marka waxay ku tusaysaa axaadiidta nebiga qof kulli wada yaqaano ma jirin nin walbaa waxba u maqlay waxna ma maqlin laakiin saxaabada wixii aynan maqlin waa ijtihaadi jireen haddii ay maqlaan inuu nebigu ijtihaadkooda ijtihaad ka duwan oo la yimid kooda waa ka tegi jireen xadiidka nebiga ayay qabsan jireen salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi maynan is adkey jirin ayb axaadiidtan faraha badan oo sidaan oo kale ahna ibnu taymiya rafculmalaamka rafculmalaam can ila'imati alaclaam ayuu aada usoo qaataa dadka a'imada waaweyn wax inay ka qarsoomi karaan haddana in loo cudur daaro ay tahay markay wax ka qarsoomaan ayb qaala hada xadiidun xasanu صaxiix wاlcamalu calaa hada cinda ahli اlcilmi camalku sidan weeyaan ahlucilmiga agtooda qaala baabu maa jaءa fi اlqisaasi baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaa-a ku yimid fi lqisaasi qisaasta qaala xadaanaa caliyu bnu khashram qaala xadaanaa ciisa bnu yunus wahuwa ciisa bnu yunus bn abi isxaaq asabiiciy can shucbata can qataadata qaala samictu zuraarata bna awfa ayaan maqlay buu yihi yuxadisu isaga oo sheegayo can cimraana bni xuseyn ana rajula nin cada yada rajulin nin gacantiis ayuu qaniinay fanasaca yadahu gacantiisiibuu siibay marka gacantiibuu ka jiitay ninkii fawaqacat waxaa dhacday haniyataahu labadiisa ilig ayaa dhaceena hore faاkhtasamuu ilى الnabiyi sal ا ly slam nebigay u dood tageen faqaala waxa uu yidhi nebiga yacadu axadukum midkiin waa qaniinaya akhaahu walaalkiis kamaa yacadu اlfaxlu ratiga siduu wax u qaniinoo kale laa diyata laka wax diyaa kuuma sugnaanin diya lagu siin maayo lanna maxaa yeelay saa'il ayaadba ahaydba adiga ee saa'ilka iska celintiisa iyo iska dafcintiisana wax diyo ah laguma qaato bal riwaayaadka qaar wuxuu yidhi ma deynayaa gacanta miyuu kuu deynayaa taqdimuhaa qadma alfaxli ood marka iska calaliso sida ratig wax u cunoo kale ninka gacantiisa miyounan dhufsanaynin makuu deynayaa inaad iska qaniinto oo aada markaa goosato miyuu kuu dhaafayaa markaa qofka isaga oo gar daran haddii uu qof wax yeelo gardarradaas ninkii gardarnaa ay wax uga hallaabaan kii isdifaacaya waxba laguma laha masaladana waxaa la yidhaahdaa dafcu saa'il qofka adiga kugu soo xadgudba inaad iska dafciso iska celiso waxaas aad iska celiso ama xoolo ha noqdaan kugu soo xadgudbeen amase ha noqdaan qof bani aadama iyadana markaa dafcu saa'ilku hadda wuxuu leeyahay aladnaa faladnaa inta ugu yar oo aad isaga celin kartidaa isaga celinay haddii aad intaa ugu yar aad ka badisa adiga laftaada waxbaa lagu raacana markaas oo aad gasho marka wixii wax ka weyn intii adiga qadarka ay isaga celin kartid waa lagu ogol yahay wixii ka badan laakiin ma la ogolo ayb laa diyata laka diya ma lihid kafaarana laguma laha ninkaas hadday lacalla qofka usaa ku dhinto oo wax damaanoo dhanba maba waajibayo ayb xadiidku intaasuu ku eegaya markaa wuxuu yihi faanzla allahu alla wuxuu soo dejiyey waljuruuxa qisaas juruuxda iyo dhaawacyadu qisaas ayaa ku sugan ayb dhaawacyada marka qisaas baa ku sugan dhaawaca la qisaasayana waa dhaawac kasta oo ay suuragal tahay in la qisaaso oo la dabdin karo dhaawaca haddaan la dabdin karin oo qofkaani inuu ka badiyo ninka aarsanayo inuu ka badiyo ama inuu ka yareeyo la laga cabsanayo oo aan lagu keeni karin meeshiisa dhaawac kastoo sidaas oo kale ah qisaasi kama waajibayso diyo ama xukuuma unbaa ka waajibayso ayb dhaawacyadaas marka maalan ninaa nin toorey geliyey ma dhimanin waa noolih in looga xaqiyow rabaa ma la qisaasayo marka leanna tooreyda adiga inta aada gaarsiin doonta lama oga ile xoogaagaa isticmaalaya iyo gacantaada meeshii ma dhaafsii doontaa ma soko ma ka soko mare wax la dabdin kara maaha laf gacanta ama lugta ku taalo kaa jebiyey haye ka jebi haddii la yidhaha intii adiga uu kugu simay maugu simi kartaa ma la aqoon karo sidaas saas darteed marka qisaas male waxyaabahaas wixii aan la dabdin karin wixii la dabdin karana qiyaas waa leedahay wixii la dabdin karana qisaas waa soo gelay marka dhaawacyada oo kale muudixada ayaa la qisaasaa waxaa kale qisaas ma geli karaan ayb waxaa kale culimadu ka hadlaan dharbaaxada iyo in laysaga qisaasan karo abubakaraa laga wariyaa in laysaga qisaasan karo ibnulqayimna iclaamu lmuwaqiciinka iyuu aada uga hadlaa ayb qala wfi lbaabi can yacla bni umayata wasalamata bni umayata wahumaa akhawaani qala xadiidu cimraana bni xusayn xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu maa jaءa fi اlxabsi fi اtuhmati baabu bayaani maa kii caddayntiisii u baab yahay jaءa ku yimid fi lxabsi xabsi qofka in la xabiso fi tuhmati liajli tuhmati tuhmada darteed in loo xabiso ninkii dembi laguma haayo laakiin waa la tuhunsan yahay tuhmadda darteed ma la xabisi karaa stationka ma loo geey karaayo ma la xiri karaa liajli tuhun laga qaba bis wax la huba ma jiro tuhmada ma loo xabisi karaa iyadana marka ibnulqayim aطuruq اlxukmiya fi siyaasa sharciya ayuu ku baxdiyaa ayb wuxuuna keenayaa siyaasa waxaan u malaynaya marka siyaasa alcaadila way ka mid tahay qofka tuhmad in loo xabiso ayb haddii marka xaqii looga soo saarayo sidaas ama in la ogaado oo xaqii uu caddaado lagu gaarayo siyaalkaas oo kale ayuu ka hadlaa aahaar iyo waxbuuna soo guuriyaa qaala xadaثana caliy bnu saciidin اlkindiyu wahuwa اlkuufiyu saduuqun qaala xadaثana bnu اlmubaarak wahuwa cabdullahi bn اlmubaarak almarwasiyu can macmarin can bahzi bni xakiimi can abihi can jadihi ana الnabiya slى اllahu عalayh wali waslama nebiga xabasa rajulan nin ayuu xabisay fii tuhmatin wuxuuna u xabisay tuhmad darteed uma khallaa canhu kadib waa iska daayay nebiga sal ll slam ayb xadiidkanna isnaadkiisu waa xasan qaala wafi lbaabi can abi hurayra qaala xadiidu bahzin can abihi can jadihi xadiidu xasan waqad rawaa ismaaciil bnu ibraahim waa ibnu culaya can bahzi bni xakiimin hada alxadiida atama isagoo taamnimo badan min hada kan ka taamnimo badan wa adwala ka dheeraan badan marka isagoo dheerna imaam axmeda warinaya fii musnadihi qaala baabu ma jaa fi man baabu maa jaءa man qutila duna maalihi fahuwa shahiid baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baab yahay jaa-a ku yimid man qutila qofkii la dilay duuna maalihi maalkiisa ka sokay isagoo maalkiisii ilaashanayo fahuwa shahiidun qaala xadaanaa salamaة bnu shabiibin waxaatimu bnu siyaahin xaatimkan marka waa maqbuulu rawaa lahu tirmidiyu faqad wغayru waaxidi qaluu xadaanaa cabdالrazaaq can macmari can الzuhriyi can طalxata bni cabdillaahi bni cawf cabdiraxmaan ibnu cawfa adeer u ah ninkan ayb wahuwa hiqat mukhiru faqiih can cabdiraxmaan bni camr bni sahlin wahuwa alansaariyu hiqat min ahaaliثa can saciid bni zayd bni camr bni nufayl saciid bnu zayd casharada ninkii ka mid ahaa can الnabiyi slى اllahu عalayh wali waslama qaal man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid ninkii maalkiisa ka sokay la dilo fahuwa shahiidu qaala hada xadiidu xasanu صaxiix ibn اlmundir kitaabkiisa ishraafka waxa uu kasoo reebaya ma leh ilaa hal suuro unbuu kasoo reebaa ee qofka maalka kaa qaadan raba hadduu yahay xaakim xaakim daalima hadduu yahay ee maalkaagii uu kaa qaadanayo ku dhacayo waa iska daynaysaa la dagaali maysa suuradaas bis ayaa laga soo reebaa buu yidhi ibn اlmundir waxaana tusaaya uu leeyahy xadiidkii nabiga uu yihi waa in akhada maalaka wajalada dahraka hadduu maalka kaa qaato ou dhabarka kaa garaaco xataa u sabar oo hala dagaalamin hana la dagaalin saasuu nebiga sal lla ly slam uu yidhi mafsadada ka dhalanayso ka badanowna nebiga feerinana hadday adiga maslaxadaas iyo maalkaas yarkaa a ula dagaasho dadkii fawdo iyo dhibaatay gelayaan fawdada iyo dhibaatadan ad adna kuuma roona maalkii aada ilaashanaysay mid ka badanaad dhuminaysaa haddii marka nidaam la waayo ayb suldaankuu ka reebay bis ibnulmundir kitaabkiisa al-ishraaf wax kale oo marka ka soo haray ma leh qofku haddii marka euu maalkiisa ilaashado naftiisa isagoo ilaashanaya maalkii ilaalinayo ehelkiisa isaga mar walba dabcan waa ilaalinaa ewaxaas marka haddii uu sidaas uu ku dhinto isaga waa shahiid qofku uu dilana looma hayso ayb qala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qala xadaanaa abu caamirin alcaqadiyu qala xadaanaa cabdاlcaziiz bn اlmualib wahuwa cabdاlcaziiz bn mualib bn cabdillaahi bni xandab saduuq can cabdillaahi bn اlxasan huwa cabdullaahi bn اlxasan bn اlxasan bn caliy bn abi aalib xasan bin caliya awow u ah ayb wa huwa hiqat jaliil اlqadri rawaa lahu asxaabu sunan اlarbaca ayb ninka marka cabdullaahi bn اlxasankan mizi tahdiibulkamaalka waa wahmiyey cabdullaahi bn اlxasan bn اlxasanna ninuu ka dhigay cabdullaahi bn اlxasanka ka warinaya ibraahim bn moxamed bni طalxatana nin kale ahaana uu tarjumay laakiin ibnu xajar baa baraarujiyey maahan buu leeyahay waa isla asagii can ibraahima bni moxamed bni طalxa huwa ibraahima bni moxamed bni طalxata ataymiy hiqat wahuwa camu cabdillaahi bni اlxasan cabdullaahi bn اlxasankan ardayga hadda u aho ka warinayo adeer u yahay cabdullaahi bn اlxasan bn اlxasan bni cali bni abi aalib waxaa adeer u ah ibraahima bni moxamed bni طalxa adeer marka see ugu yahay isku magacba ma ahane aabbihiisay isku hooyo ahaayeen adeer oo aabbihiis ku hooyo ah waay marka ayb magacan keliya uun ha fiirinin can cabdillaahi bni camrin can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama qaal man qutila duna maalihi fahuwa shahiid qala wfi lbaabi can caliyin wasaciid bni zayd waabi hurayrata wabni cumar wabni cabaas wajaabirin qala xadiidu cabdillahi bni camrin xadiidu xasan qaala qad ruwiya canhu min gayri wajhin baa looga wariyey cabdullahi bni camr waqad rakhasa bacdu ahli lcilmi way ruqseeyeen lirajuli qofka an yuqaatila can nafsihi nafsadiisa xaggeeda inuu ka dagaalamayo wamaalihi uu difaaco wa qaala bnu lmubaarak yuqaatilu can maalihi maalkiisa waa difaacanayaa oo waa u dagaalamayaa walow dirhamayni laba dirhanba ha ahaadaan marba haddaad maalkaagii qof uu qaadanayo waa ka iska celin kartaa tuugada iyo waxa la midkaa waana kuu bannaan tahay waay waajib waayo xagga maalka waajib maaha iyada ayb qala xadaثna haarun bnu isxaaq alhamdaniyu wahuwa صaduq qala xadaثna mxamed bn cabdilwahaab wahuwa abu yaxya alkuufiyu hiqat caabid can sufyaan الthawriy can cabdillahi bn اlxasan qala xadaثanii ibrahim bnu mxamed bni طlxa qala sufyaanu waahnaa calayhi khayran ayuu ku ammaanay cabdullahi bn xasan ibraahim u ammaanay qaala samictu cabdاllahi bna camrin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man uriida maaluhu qofkii maalkiisa la doono bigayri xaqin xaq la-aan qofkii maalkiisa lagu doono waa maalkaagiiad og tahay oo nin gardaro ou rabo inuu ku qaato waxa laga hadlaya faqaatala dagaalamo faqutila la dilo fahuwa shahiidun qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaثna mxamed bnu bashaar wa huwa bundaar qala xadaثna cabdالرaحman bnu mahdiy qala xadaثna sufyaan can cabdillahi bn اlxasan can ibrahima bni mxamed bni طlxa can cabdillahi bni camri can الnabiy slى اllahu عalayh waliه waslm naxwahu marka duruq badanu uga yimid cabdullaahi mar cabdulcaziiz ibn اlmuطalibaa ka wariyey mar sufyaana ka wariyey labadan riwaayo qala xadaثna cabd bn xumayd wahuwa saaxibu اlmusnad qala akhbaranii yacquub bnu ibrahima bni saciidi qala xadaثna abi wa ibraahimu bnu sacdin yacquub bnu ibrahima bni sacdin abihi waa ibraahimu bnu sacd bni ibrahim bni cabdiraxman bni cawf ayb qala xadaثna abi can abiihi can abi cubaydata bni muxamed bni camaar bni yaasir ninkan markaa ahuu salama wayuqaalu huwa huwa salama la yihahna waa la yidhi magaciisana waa abu cubaydo salama walaalkiis waayana waa la yidhi wahuwa maqbuulun can طalxata bni cabdillaahi bni cawf can saciid bni zaydi qaala samictu rasuula اllahi sal l slm yaqulu man qutila duna maalihi fahuwa shahiid wman qutila duna damihi fahuwa shahiid waman qutila duna diinihi fahuwa shahiid waman qutila duna ahlihi fahuwa shahiid kana isnaadkiisu waa qawi min xadiidi saciid bni zayd qaala hada xadiidu xasanu صaxiix whakada rawaa gayru waaxidi can ibrahima bni sacdi naxwa hada wayacqubu huwa ibrahima bni huwa bnu ibrahima bni sacd bni ibrahima bni cabdiraxman bni cawf aلzuhriy qaala baabu maa jaءa fi lqasaamati qasaamada wuxuu ku yimid caddaynteediibuu u baab yahay qaala xadaثna qutaybatu qaala xadaثna اleyثu can yaxya bni saciidi can bushayr bni yasaar can sahl bn abi xahmata qaala yaxyaa waxasibtu can raafic bni khadiij labadooda inuu asna raaficna ku jiray anahmaa qaala kharaja cabdullaahi bnu sahli bni zaydi ayaa baxay iyo wamuxayisat bnu mascuudin ibni zayd xataa idaa kaanaa markay ahaayeen bikhaybara khaybar tafaraqaa waa kala tageen fii bacdi maa hunaaka meeshaas dhulkaasi xaafadaheeda ayay ku kala baxeen ninba meel buu aaday uma ina muxayisata muxayisa wajada cabdallaahi bna sahlin buu helay qatiilan maqtuulan mid la dilay isago qad qutila la dilay faaqbala ilaa rasuuli llahi sal l slam nabigu usoo jeestay huwa isaga iyo waxuwayisatu bnu mascuudin iyo cabdiraxmaan ibni sahlin wa kaana asqara alqowm ayuu ahaa muxayisa ayb ayb dahaba cabduraxmaan wuxuu doonay wa kaana asqara alqowm ayuu ahaa cabduraxmaan dahaba cabduraxmaan liyatakalama cabdiraxmaan wuxuu doonay inuu hadlo qabla saaxibayhi xuwayisa iyo muxayisa ka hor qaala lahu rasuulu llahi sal ll ly slam nabigu wuxuu yidhi kabiri ilkubra ka weyn weyne oo hadalka ha bilaaba isaga qofka weyn fasamata waa aamusay watakalama saaxibaahu labadiisii saaxiib baa hadleen uma takalama macahumaa uu la hadlay fadakaruu lirasuuli llahi sal ll ly slam nebiga waxay u sheegeen maqtala cabdillahi bni sahlin cabdullahi bni sahl dilkiisay u sheegeen faqaala lahum wuxuu ku yidhi ataxlifuuna ma dhaaranaysaan khamsiina yamiinan konton dhaar fatastaxiquuna saaxibakum markaa waxaad mutaysanaysaan saaxibakum saaxibkiini ow amase qaala wuxuu yidhi qaatilakum kii idinka dilay baad marka kusoo dhegaysaan oo laidin dhiiba meeshaan marka ow qaatilakumtaan bacd alaima waxay ka fahmeen qasaamadu in qisaas ay keen keeni karto mar haddii la yidhaho tastaxiquuna qaatilakum qaatil maxaa lagu sameynaa waa la dilana ninkii wax dilay waa la dishaa halkaasay marka mareen iyo riwaayo kale marka ay leedahay yani waxaa la idin dhiibayaa marka ninka aada ku sheegataan ayaa qoortiisa la idin dhiibayaa riwaayaadka xadiidka qaarkoodna waxay leeyihiin tastaxiquuna dama saaxibikum ayb shaafici marka isaga qowlkiisa jadiidka ah qasaamadu waxaa ku waajiba un keliya maal laakiin qisaas kuma waajibto leanna wuxuu leeyahay isaga qof dhiiggiis in la daadiyo wax la hubo un in lagu daadiyo ee dhaar mujarad ama lagu daadinayo qof dhiiggiisa ee waxa lagu dhaartii marka maal iyay keenaysaa laakiin dhiig ma waajibinaysa in dhiig la daadiyo ma keenayso qaaluu waxay yidhaahdeen kayfa naxlifu see u dhaaranaynaa walam nashhad goobjoogna maba aanan ahayne maba joogino annaga ma arkaynin see u dhaaranaynaa qaala wuxuu yidhi fatubri'ukum yahuudu yahuud baa idiin beri noqonaysa bikhamsiina yamiinan konton dhaar waxaa kaloo laga qaadanaa qisada qasaamada mudaciga in lagu hormarinayo dhaarta waana khilaafsan tahay sidii la yaqaanay leanna muddaci markhaatiyaa loo diri jiray dhaarna waxaa iska lahaa munkirka ayb qaaluu waxay yidhaahdeen wakayfa naqbalu see u aqbalaynaa aymaana qowmin kufaarin qolo gaala ah dhaartooda seen u aqbalaynaa see la yeelaa marka iyagiina ma dhaaranayaan qoladan gaalada dhaartoodiina ma rabaan maxaa la sameynaa marka de dacwadii meeshay ku dhammaatay marka dacwadoodii meeshay ku dhammaatay ayb nebigaa marka jeebkiisa ka bixiyey marka isagaa ugu tafadulay falamaa ra'aa dalika rasuulu llahi sal ly slam nebigu markuu sidaa arkay acطaa caqlahu diyadiisa isagaa bixiyey ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanaya gaala haddii dhaar lagu yeesho way dhaaranayaan gaalada haddii dhaar lagu yeesho way dhaaranayaan ma la dhahayo gaalo waa iyaga dhaartooda ma rabno ma la dhahayo way dhaaranayaan qala xadaثna الxasn بn عaliyin الkhalaal qala xadaثna yزيid بn haarun qala أqbarana yaxya bnu saعiidi عan bushayr bni yasaar عan sahl bni abi xahmata waraafic bni khadiiji naxو hada الxadiiثi bmacnaahu qala hada xadiiث xasn صaxiix qala wاlcamalu عlى hada cinda ahli اlcilmi sidan weeyaan camalka fi اlqasaamati waqad ra'aa bacdu fuqahaaءi اlmadinati waxay arkeen alqawda bاlqasaamati qoorgoyn ayay arkeen qisaas bilqasaamati qasaamada dhaarteeda in wax lagu qisaasi karo wa qaala bacdu ahli اlcilmi min ahli اlkuufati wagayrihimna ina alqasaamata waxay yidhahdeen qasaamadu laa tuujibu اlqawada qoorgoyn ma waajibiso wa inamaa tuujibu اdiyata diyo unbay waajibisaa qaala alimaam abu ciisa bismi اllahi الraxmani الraxiim abwaabu اlxuduudi can rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi waslm xuduuddii abwaabteedii weeyaan nebiga laga warinaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaala baabu maa jaa-a wixii ku yimid caddayntiisiiba u baab yahay fii man laa yajibu calayhi alxaddu qofka uunan xadka ku waajibaynin qofka aan xadka ku waajibaynin oon la xadaynin qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya alquطaciyu qaala xadaanaa bishru bnu cumar qaala xadaanaa hamaamun wahuwa bnu yaxya alcawdiy can qataadata can اlxasan can caliyin meeshaa inqiaaca ku jira marka in alxasana lam yasmac min caliyin ayb can caliyin ana rasuula اllahi sal ly slama qaal rufica alqalamu can halaahatin qalinkii waa laga kor yeelay saddex marka rufica alqalamu qalinkan marka waa maxay waa qalamu takliif qalinkii lagu qoraayey dembiga iyo waxyaabaha lagu qorayey waay waxa la kor yeelayna waa maxay marka axkaamta takliifiga iyo cuquubaadka iyo ismiga iyaa laga kor yeelay laakiin axkaamta wadciga oo ay geystaan damaanaadkooda iyo waa waa la magdhabaa dabcan oo cunug yar ama nin waalan hadday wax dilo ama ou maal baabi-iyo maalka haddii ninka weliga u ah ama hadduu maal leeyahay waa laga bixinaya ilmaha yaryarka haddii cunug yari uu qof dilo diya ay timaadoy ku waajibto diyadaasi marka yaa laga qaadaya imaamu shaafici wuxuu leeyahay caaqilada ma xambaarayso cunug yar wuxuu bi'iyo caaqila ma qaadayso hadduu maal leeyahay isaga maalkiisaa laga bixina cunuga yarkaan ayb marka isaga waxyaabahaas waa damaanaadka waa laga qaadaa laakiin ismi iyo dembi iyo ma raacayo damaan xuduuduna marka waa xaq alla wa xaqa alle marka iyo ma lagu qaadaayo iyo wixii xuduud xaq bani aadam xataa hadday noqoto ma ma lagu dhufanayo waxba ma laga qaada ma la yeelayo can caliyin ana rasuula اllahi sal ly slama qaal rufica alqalamu can halaahatin qalinkii waa la kor yeelay qalamu takliifka saddex waa laga qaaday can inaa'imi xataa yastayqida midka hurdaayo ilaa uu ka tooso wa can isabiyi ataa xataa yashiba cunuga yarkaa ilaa u ka qaangaa ka weynaado ka qaangaaro wa can ilmactuuhi midka waalan xataa yacqila ilaa uu wax ka garto usoo miirsado qaala wafi lbaabi can caaishata qaala xadiidu caliyin xadiiun xasanu gariib xadiidu caliyin xasanu gariibu min hada اlwajhi waqad ruwiya min gayri wajhin can caliyin ayaa looga wariyey wadakara bacduhm wacan اlgulaami xataa yaxtalim wlaa nacrifu lilxasani samaaca min caliy bn abi aalib uma ogin marka qaala waqad ruwiya hada alxadiidu can caطaaءi bni saa'ib can abi dabyaan can caliyin can الnabiyi slى اllahu عalayh wali waslama naxwa hada اlxadiid warawaahu اlacmashu can abi dabyaan can ibni cabaas can caliyin mawquufa walam yarfachu ayb marka riwaayaadkan dambe iyo ayuu ku xoogeysanayaan xadiidka qaala waalcamalu calaa hada alxadiidi cinda ahli اlcilmi marka ilmaha yaryarka iyo dadka waalan iyo xuduud lagu dhufan maayo lagu oogi maayo korkooda ayb laakiin waxa ay halleeyaan waa lamagdhabaa dabcan qaala wa abu dabyaana ismuhu xuseyn bnu jundab qaala baabu ma jaءa fi dar'i اlxuduud wixii ku yimid xuduudda in la celiyo oo la riixo yani hadday shubha timaado xuduudda in layska dhaafo oo yaqiin un xuduudda lagu sameeyo mar hadday shubha muctabara timaado aa layska daynayna qaala xadaanaa cabduramaan ibn cabduraxmaan ibnu اlأswad abu camrin اlbasriy qaala xadaanaa moxamed bnu rabiicata qaala xadaanaa yaziid bnu ziyaadin اdimashqiyu huwa ضaciif matruuk can الzuhriyi can curwata can caaishata qaalat qaala rasuulu llahi sal ly slam idra'u lxuduuda xuduuda riixa can ilmuslimiina muslimiinta xaggooda ka riixa ma staطactum inta aada awoodeysaan fain kaana lahu makrajun qofka haddii uu leeyahay makraj iyo meel uu uga baxsado xuduudaas fakhalluu sabiilahu jidkiisa u banneeya faraha ka qaada oo daaya faina alimaama imaamka an yukhdi'a inuu ku gafo fi lcafwi cafiska uu ku gafaa khayrun ka khayr badan min an yukhdi'a inuu ku gafo fi lcuquubati cuquubada uu ku gafo xadiidka marka isnaadkiisu waa daciif yaziid ibnu ziyaad ayaa ku jiro laakiin warkan dambe saxaabo badanuu ka sugnaaday suu sheegi doonaba tirmidi laftiisa ayb oo culimadana marka musallam uu agtooda ka yahay mar haddii shubha timaado xuduudda waa layska daynaa leanna qof lama ciqaabo laguma ciqaabo iyadoo ixtimaal ou jiro ciqaabtaas inuu u qalmo inuunan u qalmin mar haddii ixtimaal yimaado asalkii baa la raacayaa asalku dadka dhabarkooda iyo jirkooda waa baraa-a waa waxa lagu banaysanaa marka waa inay caddahay cumar radia allahu canhun waa ki yidhi anuu idinma dirin buu yidhi dadka inaad dadka maalkooda iyo dhabarkooda inaad garaacdaan ood karbaash ku tuntaan saas idinma dirin buu yidhi nacam dadka marka duhuuru lmuslimiinna waa dhowran tahay ilaa qofkii riibo ku dhaco maahne dembi nacam qof la yska dilaayo ama layska wax lagu dhufanaayo ama cuquubo lagu xukumaayo la saaraayo lagu cuquubadii la ciqaabayo iyadoo marka shaki badan ou jiro bal yacni konton kontonba ay tahay inuu waxaan sameeyey iyo in kale taas marka iyada waxba kuma hagaagaan hadduu qofku is yidhaahdana dadkaa ku cabsanaayo dhib ma leh ee qofkan marka muslimkaa dhiiggiisa dadaa ku cabsanaya ma anfacayo wixii dembi le ha lagu cabsi geliyo xuduuddu waa zawaajir inta ku dhacday oo xaqa u leh in la xado ayaaba ku filanba in lagu cabsado ayb qaala xadaanaa hanaadun cuquubaadkao dhanna saas waay mar haddii cuquubo uu leeyahay cuquubaadkao dhan saas waay takfiirintu marka cuquubaadkay ka mid tahay tabdiicintu cuquubaadkay ka mid tahay tafsiiqintu cuquubaadkay ka mid tahay qofka marka lama ciqaabi karo ilaa bacda qiyaami alxujati calayhi inay xujada ku ooganta maahane ta labaadna marka shubahda iyo waxyaabahaasna marka qiyaamu lxuja maxay keenaya shubahdii in meeshii laga banneeyo laga laga leexiyo ayb qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa wakiicun can yaziida bni ziyaadin naxwi xadiidi moxamed bni rabiicata walam yarfachu qala wfi lbaabi can abi hurayrata wcabd llahi bni camrin qala xadiidu caaishata laa nacrifuhu marfuucan isagoo ama garanayno ila min xadiidi moxamed bni rabiica can yaziida bni ziyaadin اdimashqiy can الzuhriyi can curwata can caaishata can الnabiyi sal اl ly slam an halkaa dariiqu ah dariiqaana yaziid bni ziyaad baa ku jira waana daciif qaala warawaahu wakiicu can yaziida bni ziyaadi naxwahu walam yarfachu haddana khilaaf baa yimid cilada labaad oo qaar baa marka wakiic ayaa ka wariyey yaziid bnu ziyaad walam yarfachu mana rafcinin oo mowquufu ka dhigay calaa caaisha ayb wa riwaayatu wakiicin asaxu riwaayada wakiicaan asaxnimo badan qaala waqad ruwiya naxwu hada can gayri waaxidin min asxaabi الnabiy sal l l slama laga wariyey anahum qaaluu midla dalika sidaa inay dhaheen oo kale waana ibnu mascuud iyo mucaad ibnu jabal iyo cuqbat bnu camrin sida daara qطni fii sunanihi uu ku warinayo ayb nasburaayahana zaylici uu ku sheegay meeshaa marka yani arrinkan arrin marka culimada agtooda musallamka ah wayaziid bnu ziyaad addimashqiyu daciifu fi lxadiid xadiidku wuxuu ku yahay daciif ayb wayaziid bnu abi ziyaad alkuufiyu ahbatu min hada waaqdam labadooda xoogaa marka isku magacay noqon karaan waa kala bayaanina marka ayb uu kala saarayaayo marka waa kala uu kala bayaaninaya qaala baabu maa jaءa fi الsatri calى اlmuslim qofka muslimkaa qarinta la qarinayo in loo ceeb qariyo ayb oo aan marka ceebihiisa ila faagin haddii marka xuduuddu ay timaado qaadiga agtiisa lama celi karo inta ka horeysa laakiin waa loo ceeb qarin karaa oo war ilaahay u towbadkeen waxaan mar dambe haw laabanin intaan maxkamadda la aadin hadduu sidaas yeelo ou towbad keeno tooso waa fiican yahay ilaahayna subxaanahu watacaala wou u dembi dhaafayaa ayb qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaana wahuwa alwadaaxu bnu cabdillahi alyashkuriy can ilacmash can abi saalixin can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sal l slam man nafasa can muslimin muslim qofkii ka faydo kurbatan kurba min kurabi dunyaa kurbooyinka adduunyada ka mida nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi alaakhira ayuu ka faydaa waman satara calaa muslimin satarahu allahu fi dunya waalaakhira qofkii muslim asturo ilaahay baa asturaya addunya aakhiro aa kan marka meeshan waxalushaahidka meesha wallahu fii cawni اlcabdi ma kana alcabdu fii cawni akhiih qala wafi lbaabi can cuqbata bni caamirin wabni cumar qala xadiidu abi hurayrata hakada rawaa gayru waaxidi can اlacmash can abi saalixin can abi hurayra can الnabiyi sal ll l slam naxwi riwaayati abi cawaana oo kale warawaa asbaatu bnu muxamed can اlacmash qaala wuxuu yidhi xudidtu can abi saalix xudidtu maxaa ka muuqda marka inqiaac naam marka asbaat bnu moxamedna inqiaac ayuu keenay meesha wax keenayo abu cawaana isaguna marka yacnii caadi buu u wariyey oo wuxuu yihi can ilacmash can abi saalix weliba abu cawaana wuxuu sheegay rawaa gayru waaxidin can ilacmash sida abu cawaana dad badanaa u wariyey waa la mutaabiciyey marka abu cawaana qaala ayb qala xudidtu can abi saalixin can abi hurayrata can الnabiy sal ll ly slam naxwhu qala xadaثna bidalika cubayd bnu asbaad bni moxamed qala xadaثanii abi can اlacmash bihada اlxadiid wakaana hada asaxu min alxadiidi اlأwal waxaadna moodeysaa kan inuu ka asaxnimo badan yahay xadiidkii hore meeshaas marka waxaa ka dareemay dabcan dariiqatu ahli اlxadiid fi lcilal inay tahay qaraa-inta iyo waxyaabahaas in la fiiriyo ee xugun mudarid ah oo ay leeyihiin ma jiro hadda ayb abu cawaana riwaayadiisuu keenay haakada rawaa gayru waaxidin can ilacmash can abi saalix can abi hurayra iyagoo haddana badan ayuu riwaayadan asbaad bnu moxamed ayuu rajaxa hadba marka qaraa-in iyo waxbay daba joogaan marka maahan keliya un meeshii loo badan yahay iyo ama ziyaadada mar walba inay raajix tahay ziyaadatu hiqa maqbuula iyo la yska idlaaqayo male dariiqadooda waa ka duwan tahay saas qala xadaثna qutaybatu qala xadaثna اleytu can cuqayli can الzuhriyi can salimi can abihi ana rasuula الlahi sal ll ly slama qaala almuslimu aqu lmuslimi laa yadlimuhu muslimka muslimka kale walaalkiis waayo laa yadlimhu ma dulmiyo walaa yuslimhu cadowgiisa uma dhiibo waman kaana fii xaajati akhiihi qofkii walaalkii xaajadiisa ahaado dhexdeeda kaana allahu alla wuxuu ahaadaa fii xaajatihi isagana xaajadiisa waman faraja can muslimin kurbatan qofkii ka faydo faraja allahu canhu kurbatan min kurabi ywmi اlqiyaama waman satara musliman qofkii asturo satarahu allahu ywma alqiyaama alla asturaya isagana maalinta qiyaamaha qala hada xadiidu xasanu صaxiixu غariib min xadiidi bni cumar hada akhiruhu wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed